maantay tobankii julaay abaaara tobankii subaxnimo ayaa qolyihii argagixisada ahaa ee hore u caadaystay dhaadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ee ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo marayey ee waddada ka leexata isgoyska banaadir ee aadda istaal madiino ilaa filla baydhaba xaggeeda ee meeshaan hadda taagannahay ujeedka argixisadu wuxuu ahaa inay bannaystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayey qaraxa argixisadu ay la beegsatay ilaahay xamdigiis taliyuhu wuu ka badbaaday walow ii jira khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya waddada khasaare wuxuu ku sugan yahay khasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ahaa goobta ku sugnaa khasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro khasaare dad shacaba soo gaaray inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa afar dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa sagaal qof oo ah u badan dadkii goobta marayey mana jiraan wax khasaare intaa ka badan oo oo oo qaraxu uu reebay argagixisadan waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda soomaaliyeed dee mar aan ilaahay hadduu yidhaahdo cadaaladda ayaa laidin horkeeni doona waa laidinkula xisaabtami doonaa mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayey in argixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kale dad maaraysadaan laakiin argixisadu wax intaa ka badan ay samayn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogiye marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoollada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin howlaha ummadda loo hayo iyo adeega ummadda loo hayo waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
maqaayadin gabar walaasha iskale dukaankan waxaa iskale wiil walaalkey ah qobadooba way ka maqnaayeen gaarigan maqaayadda horta isu farxiyay dukaanka hortiisa aakas meeshaa ebel waa mawjo diino waa burburtay intaas waaye saddex qofaa maqaayadda dhexdeeda ku dhimataa lahayd dadaa ku jira saddex qof oo ku shaqeyso oo maqaayadda habeenkaa lagu shaqeeyaan maalinta ma la furo saddex qof alaabta dhaqan shaaki imaadaa ku dhimata maqaayadda gardumaashidaas kale maqaayadda ما ما جوقت إذا ما كنت كم قنيت كنت ما يستقانا أنا أصلا قانا ويا أصلا قانا كنت أنا أصدق
اوكي اوكي magacaygu waa xasan xuseen jimcaale waxaan ahay daba mooto wadaan ahay waxaan goobjoog u ahay oon meeshii aan arkayey marka isgoyska banaadir aan dhaafay oon dad aan bukaana waxaan u waday saamadiin u waday intaa markaan soo gooyey isgoyska aan soo gooyey ayaa waxaa dhacday intaana gaalin meeshii ciidan intaana gaalin ayaa waxaa dhacay qarax qaraxaasna oo waa qarax zaa'id ah micnaha intaan xataa mootay xataa waa waxay la noqotay way gilgilatay waan istaagay waa waxaan geeyey dadkii aan wadaan istaag aan geeyey waan soo laabtay yar aan aqaano mooto wado oo qof waday ayaa meeshaa ku dhintay oo waxyaal ku gaartay dhimashadan arkay aniga waa siddeed qofood dhaawacana waa lix qofood intaan laga hor keenay oo meesha aan joogay mootooyinka meesha ku burburana waxaa waa siddeed ilaa iyo lix mooto ani mooto isbishalay ila socotay oo iga gadaaleyday oo wax yar jaam gashay aan ka horeeyey wiilkii wato wuu ku dhintay allah u naxariisto marka waxaan leenahay gaarigii oo burburina waa kana gadaashii oo yaalaa gaarigii ani ma arakin laakiin sida aan qiyaasayo on dina waa saaruf sida aan qiyaasayo laakiin ani ma arakin waxaan leeyahay dadkii ku dhintay oo ku waxyeelooba allah u naxariisto dadkii dhaawacana allah bogsiiyo waxaan dowladda ka codsanaynaa amniga inay xaqiijido ayaan halkaas ka codsanaynaa aad u mahadsantiyo billahi tawfiiq